بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon weeraro kala doonna oo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobollada wajeer iyo mandheere ee ku wada hoos jira gumaysiga kufaarta kenya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic lagu garaacay saacadihii lasoo dhaafay eerboorka magaalada baydhabo oo xarun ah cadowga alla ah taliska isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee la magacbahay atmis ayaa mar kale shaaciyey inay la daalaadhacayaana dhaqaale yeeri bahasan xilli midowda afrika uu u raadinayo isbahaysi kale oo bedela atmis wixii ka dambeeya labada kun shan iyo tobanka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo bulshada ku dhaqana degmada buqa qable ee wilaayadaasi ayaa maanta goob fagaaraha ku ogey labada rakacdood ee salaada roobdoonka ah wilaayadii islaamiga mudug ayaa faahfaahin ka bixisay dagaallo culus oo khasaari lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay dad maxaabiis ah oo mujaahidiintu ay ku soo furteen weerar dhowaan ka dhacay deegaanka bulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabadda nabadoonna lagu caleema saarayey ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga jubbada dhexe wilaayadda islaamiga gedo ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha ah u samaysay xoolo dhaqato ku dhaqanaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaasi waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan weeraro kala duwan oo khasaare nafeed iyo mid hantiyeed lagu gaarsiiyey isliimiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobollada wajeer iyo mandheere ee ku wada hoos jira gumaysiga kufaarta kenya warkaas iyo warbixin kaleoo ku saabsan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo madaafiic lagu garaacay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo oo xarun ah cadowga allah waxaa inoo hayaa cabdiwahaab maxamed bukhaari howlgalladan oo isugu jira dagaallo toos ah iyo kamiin ay bakhti iyo dhaawacyo ku noqdeen sarkaal iyo askar kufaarta kenya ah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah gobollada mandheera iyo wajeer ee ku wada hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya weerarka waxa uu ka dhacay gobolka wajeer ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta kenya ee deegaanka kontonka dhinaca mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee degmada lafey isla mandheera waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey dagaalkan intii uu socday waxaa gubtay teendhooyinkii kufaarta uga dhisnaa gudaha xerada khasaaraha waa dhaawaca laba askari oo kufaarta kenya ah isla mandheera waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka finnow ee hoostaga degmada lafey dagaalka kadib waxay ciidamada mujaahidiinta duleedka deegaanka finnow kamiin u dhigeen kolonyo kufaarta kenya ah khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac ah ayaa kufaarta halkaasi ku gaaray goobta kamiinku uu ka dhacay waxay kufaarta kaga carareen saddex bakhti ah oo kale ah sarkaal dhakhtar iyo askari dhinaca kale koonfurta dalka soomaaliya gaar ahaan wilaayada baay waxaa faahfaahino laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen eleboorka magaalada baydhabo dhaawaca waa halgaal oo caddaan ah oo ka mid ahaa shaqaalaha u n k sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya iyo saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka awdiinleh ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qarax ah ka fuliyeen goob ay fadhiyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala gudaha degmada waajid dhaawaca waa hal murtad dhanka wilaayada gado saaka ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee degmada ceelwaaq waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xeradaasi howlgalladan ka kala dhacay gobollada mandheera wajeer iyo wilaayada bakool baay iyo gado waxay muujinayaan sida dhiigbaxa xooggan uu ugu socdo cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanida bukhaari taliska isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee la magac baxay atmis ayaa mar kale shaaciyey inay la daaladhacayaana dhaqaale yeri baahsan xilli midowda afrika oo u raadinayo isbahaysi kale oo bedela atmis wixii ka dambeeya labadakunshaniyolabaatanka warbixinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi cali yare shabakada aljaziira ayaa daawacday warbixin dheer taasi oo ay kaga hadlayso dhibaatooyinka iyo ciidamada kufaarta afrikanta kula kaceen dadka rayidka ah gaar ahaan dilalka iyo dhaawaca ay ka geysteen qaybo ka mid ah shabeellada hoose waxa ay shabakadu sheegtay in dadka soomaaliyeed ee kufaartu dileen aysan helin wax magdhow ah saraakiisha sare ee taliska ciidamada kufaarta afrikanta ee atmis ayaa shabakada u sheegay in arrintaasi ay sabab u tahay dhaqaale la-aanta haysata isbahaysiga maxamed elemin suwef oo ah madaxa midooda gaalada afrika ee atmis ayaa sheegay in isbahaysigiisa uu wajahayo dhibaatooyin dhaqaale oo xoogan kaasi oo uu tilmaamay inuu khatar gelinayo mustaqbalka howlgalkaasi shabakada oo soo xiganaysa fariin cod ah oo uu suweyf u diray aljaziira ayuu ku sheegay in taliska uu wajahayo xaalad dhaqaale la-aan ah oo aada u daran taasina ay keentay in xitaa ku fikiraan inay joojiyaan howlgalka ashaadladirarka ah ee ay kaga jiraan soomaaliya wuxuu sheegay in aysan jirin maalgelin ku filan oo ay kusii wadi karaan duulaanka ashaadaladirirnimo wuxuu kaloo tilmaamay in mustaqbalka howlgalkiisa uu halis ku jiro iska baddaa in atmis bixiso magdhowga dadka rayidka ah ee ay ku dileen deegaanada ay duulaanka ku joogaan waxaan la kulmay qoysaska dadka aan dilnay waxaan u sheegay in atmis ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale waxaan la kulmay qoysaska dadka aan ka dilnay waxaan u sheegay in atmis ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale heer aan gaarnay inaan ka fikirno inaan joojino howlgalkooda ayuu ku sheegay maxamed elemin suwef fariin cod ah oo u diray aljaziira sanadkii hore ayuu suwef sheegay in isbahaysigiisa ashaadala dirirka ah uu u baahan yahay laba milyan oo dollar oo ay ka helaan dowladaha saliibiyiinta ah ee dhaqaalaha ku bixiya ciidamada kufaarta afrikanta si ay isaga xalliyaan duruufaha tirabeelka ah ee ku gadaamin balse taasi loo awoodi waayey
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo bulshada ku dhaqanaa degmada buqa qable ee wilaayadaasi ayaa maanta goob fagaaraha ku ogay labada rakacdood ee salaada roobdoonka ah sida uu ku warramayo cabdiqani maxamed allahu akbar allahu akbar bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani araxiim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين musallaha shahiid sheekh mukhtaar abu zubayr waxaa maanta barqadii mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo bulshada degmada buqa qable ku wada tukadeen labada ragcadood ee salaatul istisqaa oo ah salaad roobdoonaha sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljacel oo salaada kadib dadka kula hadlay musallaha ayaa kula dardaarmay in allah loo wada laabto dadkana ay iscafiyaan wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kaiir allah subxaana watacaala nama dulminin annaga ayaa keensannay qayb innaga naga mid ah ayaa keensatay intii kalena waa ka qaban weyday adduunyada waxaad ogtihiin walaalayaal waa doon la wada saaran yahay doon la wada saaran yahay weeyaan oo bad ku socoto doonta ninkii kharribaya oo waxaa weeyaan duleelinaya oo kharribaya wuxuu u baahan yahay gacanta in laga qabto oo laga dhiciyo haddii gacanta laga qaban waayo doontu badday ku qarqoomaysaa biyaa soo gelaya waa la wada halaagsamayaa intayna markaa waxallaynaysa oo macaasidii fasaadka la imanaysa inta kale waxaa laga rabaa inay gacmaha ka qabtaan oo macruufka la faro oo munkarka la reebo ilaahay waxaan weydiisanaya biasmaa'i wa sifaatihi roobdoonkeennan aan iskugu nimid halkan ilahi hanaga aqbalo ilaahay tabaaraka wa tacaala istaaggeennan iyo maaragta salaadan ilahi hanaga aqbalo ikhwaani jazaakum allahu khayran roobka ta'ahura ama dib u dhaca waxaa keena dunuub biniaadamka u galo marka dhammaan dadka muslimiinta waxaan dhihi lahaa waxa maanta na haysto ee roobkii nooga ta'ahuray ee hadduu da'ana barakadii u yaraatay dulmi aan galna waay ilaahay tabaaraka wa tacaala aan u toobadkeeno istikfaartaan badino ilaahay waxaan weydiisanayna inuu roobna siiyo allaahuma asqin alkayta waraxma walaa tajcalna min alqaanidiin ilaahu roob khayr qabaan ku weydiisanayna ilaahayo magacyadaan kugu baryaynaa sifaadkaadaan kugu baryaynaa allaahuma yaa raxmaanu yaa raxiim yaa qawiyu yaa casiis yaa jabbaar yaa shakuur yaa man laa ilaaha illaa huu ilaahu magacyadaada iyo weyninkaadaan kugu baryaynaa ilaahu dunuubtaan galni hanoo qabanin ilaahayow rabbiyo raxmaan oo addoommadaadaan nahay ilaahu ilaahaan adiga ehel ma lihin rabbiyo rabbi aan adiga ehel ma lihin ilaahu roob aan ku weydiisanaynaa ilaahu gaaladii waxay ku dhawaaqdaa sanadkan in abaar tahay rabbiyo raxmaan oo adaan kaaga magan galnin dembiga iyo dulmiga kaa sheegay inuu adaan kaaga magan galnin ilaahu qowlkoodaas faasidkoo daalimka hanoo qabanin ilaahu roobna sii ilaahayow roobna sii ilaahayow roob khayr iyo baraka iyo wanaag qabna sii sidoo kale waxaa maanta salaada roobdoonka laga wada tukaday deegaanada hoostaga degmada buqa qable sida wabxo haraale dabayoodle cadi jameeco aaqabooy iyo busley oo wada hoostaga degmadaas mahadsanida cabdiqani wilaayadii islaamiga mudug ayaa faahfaahin ka bixisay dagaallo culus oo khasaarir lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaadir maxamed rabaani sheekh xasan abuuxamse waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa faahfaahinno ka bixiyey dagaallo shalay lagu jabiyey maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca duleedka koofureed ee kayacad ee wilaayada mudug halkaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta dagaaladan oo ay soo qaadeen maleeshiyaad isku keenkeen ah ayaa ku jabay tiro sideed jeer ah markii halkaas looga laayay in ka badan labaatan isugu jirta askar iyo saraakiil waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abujacfar oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah al'andalus ayaa tibaaxay in dagaaladii shalay dhabarjab weyn uu ka soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ayna dib ugu laabteen halkii laga soo abaabulay alxamdulilah allah baa ku mahadsan awooddaas isagaa iskale isagaa naga guuleeyey intaan xaqiijinnay nimankaa dhaawacooda iyo dhimashadooda markii la isku daro inta annaga aan xaqiijinnay waxa weeyaan saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac isugu jirta waaye inta annaga aan xaqiijinay waa gartay maleeshiyaadkan duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulayo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug yay ahaayeen iyaga waa uun isdhahaysato qashan oo waxaan naxawiisliiga la yidhaahdo iyo bangaraafta kuwa la yidhaahdo iyo magaranaysaa dagaalka waxaa qayb ka ahaa siriibiyiinta maraykanka qayb ka ahaa adigu isbahaysato waxay ahaayeen muftidiin iyo saliibiyiin iskugu jirtay ahaayeen oo magacyo kala duwan leh maleeshiyaadkan murtadiinta ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale ugu jabay dagaalada ay ku soo qaadayaan dhulka lagu maamulo shareecada islaamka iyadoo dib loogu celiyey dabadhilifyadaas deegaanada wasil iyo barigeeda fog ugu dambeyntiina dagaaladan shalay ka dhacay duleedka kayacad ee wilaayada mudug waxaay ku soo beegmayaan iyadoo sidaas oo kale dhowaan maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ay weerar ku soo qaadeen deegaano dhaca duleedka degmada ceeldheer halkaas oo cadowga looga dilay tiro tobaneeye ah oo maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta ah mahadsanid rabaani wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay dad maxaabiis ah oo mujaahidiintu ay ku soo furteen weerar ka dhacay deegaanka buula xaaji dhowaan ee hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxudiin abu ayman ayaa si ambaqaadaya warbixintani fukulcaani waa xadiid shariif ah oo laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ahna amar ku socda ummaddiisa taasoo lagu farayo inay u gargaaraan mid ka dhiban aha ahee cadowga maxabuus ahaanta u haysto allaha fadligii iyagoo fulinaya amarkaas waxay halyeeyada tawxiidka xarakatu shabaabulmujaahidiin si gaaraa ciidamada tawxiidka ee jubbada hoose maalinnimadii axadda oo ay taariikhda ku beegneed tobankii bishan rabiicu thaani xabsiga cadowga ee deegaanka buulo xaaje ay ka soo xoreeyeen maxaabiis muslimiin ah kadib weerar xooggan oo ay ku qaadeen deegaanka kuna dileen askar ka tirsanaa murtadiinta iyagoona ugu dambeyn la wareegay gacan ku henta magaalada dadkan oo u badnaa xoolodhaqata iyo beerley oo laga qafaashay deegaanadooda ayaa loo geystay dhibaatooyin kala duwan muddadii ay xabsiga cadowga ku jireen ciidanka mujaahidiinta ayaa furashadooda kadib u soo kaxeeyey deegaanada ammaanka ah ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose intaasi kadib maamulka wilaayada ayaa soo dhoweyn u sameeyey waxaana lagu wareejiyey eheladooda kadib munaasabad kooban oo ka dhacday deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ugu horeen maxaabiista oo furashadooda kadib la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii uu cadowga u geystay muddadii ay xirnaayeen shaqadeyda waxaa waaye beere iyo riyer iyo waxbaa iska raacdaa marka anagoo iska jawan baa lisoo qabtay waxay iisoo qabteen anigoo buulahaaja inta imaaday galiir galiira fuusku jirtay shubanaya ay gurigay ii qabteen xabsigaan lay dhigay muddo sideed habeenaan ku xirnaay waxay u eedayn inaan inaan al-shabaab ahay qoryaha al-shabaab aan u gada oo maxaan ku idhahdaa al-shabaab aan la shaqeeya oo kalaas ay soo wacaan ay u dacweeyeen habeen kasta markay sagaalka la gaara oo qaadka sikuqalalin cabdixabash oo kooxda kooxdaas ah markii qaadka ka dhamaado xilligaas oo oo saaxlahay asleeyahay iisoo bixi rgaa iisoo bixi iisoo bixi iisoo bogsiyey jirdil iyo ceeji waxaa isoo gaaray jirdil madaxa waa laga garaacay dhabarka waa laga garaacay anagoo xaaladda ku jiro oo waa i xirtay habeenaa ugu beri maalinka dambe dhahaas ii xiray bacaas indhaha ii geliyey sida jid gac ilahay marka hore maxoga aan xanuuni jiray maxoga waan ka jabay il waan beelay macsis ilahay anagoo yaaban oo noobalan waa cawadaan ku dilaa isleeyahay oo meeshii xabsiga xaarkii iyo kaadada iyo martag iyo baktiga quranka dhex aalla ayaa al-shabaab meesha ay amaatay waxay dhanka kala muujiyeen farxadooda mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib waxay u mahadceliyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka soo xureeyey gacmaha murtadiinta shaadala diriirka ah anigoo meesha ku xiran xalay laysoo qabto waa shan saac markay layfurinaya lix saacay ahayd haddii muslimiinta alxamdulilah xarakada al-shabaab aas ilaahay inoo keenay farxaddayda alxamdulilah anigoo ehli musliminta sirkeeda lihii jibaadaya oo sideey cawada dalada cawada kaleeta inoo taala sidee yaas muslimiinta as ilaahay arka inoogu soo riday maasha allah haddana alxamdulilah haddii gacantan lagu dhigay waxa dhibaato ah darbaxato iska dhaaf hataa garabkaana ninka kale lama qabanayo maradaana kor laga qabanayo alxamdulilah xarakada alxamdulilah madaxada kor allah ka yeelay annaha xaaladeyda saas ay tahay oo dhammaanteena xaaladdeeda noocaas ay tahay ayaa waxaa ilaahay noo keenay jundigii ilahay ilaahay noo keenay waana na furtay marka hadda waa nabad qabnaa alxamdulilah nolol fiicnaan macnaha nala siiyey lacag baa nala siiyey hadda alxamdulilah dad walaalaha nala jirnaa waa nala soo dhaweeyey kii cadow cadow noogu soo furtay noogu soo dhaweeyey hadda waa laba nahay alxamdulilah oo meesha nabadoonada waa sidaa nagu wareejiyey hadda alxamdulilah waa wax dhib maqabna waa waxaan joognaa anagoo kacbada joogna noloma tahay anagoo dareemayna farxad ragga qaar ayaa farxad la ooyey waxaan filinaynayna ma aheelin waxaba waxay ahaayeen wax aniga noola soo diray camal ay ahaayeen oo in aniga nagu furna ilahay noo soo diray marka alxamdulilah islaamka dhan bulshada bulshada usoo horeysay waayo dad masaakiin ah oo xoolahooda israacanaya oo darahooda israacanaya dadna waxba ka wadanan oo jirbilaya malaasa la dhibaataynaya oo la furtay waa guud islaamka dhan usoo horeysay oo nafsi joogo annagoo meesha iskagu jirno oo diican waxaan uwafsanaa inaan aan ogeeno hadda wax ehelka inay qaraabaa inaan naga warqabana ay jirin hadda wax dambi leh oo macnaha dad dambi lagu soo qabsaday oo dambi u xiran aan ahayn isaga ciyaaraya laakiin meesha guddoomiyaha ka asnuu ciyaaraya muslimiinta ilahay noo keenay waa ku guulaysana alxamdulilah rabbilcaalamiin waa naala daabay ugu dambeenna mid ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnadii lagu wareejiyey maxaabiistan muslimiinta ayaa si dareen le uga hadlay howlgalkii fariidka ahaa ee mujaahidiinta ay ku soo furteen maxaabiistan kuwaasoo ku jiray saldhiggii cadowga ee deegaanka buule xaaji anigoo ah cismaan nuno cabdi oo ka mid ah nabadoonyadii nimankaas oo dhibaato fara badan iyo jirdil iyo ceeji iyo mashquulaad fara badan ay ka muuqdaan oona u xeerdheer qoradii barjiix ee buule xaaji ayaa maanta eekoo ma arkay caafimaad qabo na lagu soo wareejiyey oo toban beri isaga toban beri xirnaay ayaa maanta na lagu soo wareejiyey waxaan in badan mahadsanlatay allaha waaxidka marka kale waxaan u mahadcelinaynaa walaayadii ama mujaahidiintii ama al-shabaab guud dadkii wanaagaas badan u sameeyey dhallinyaradan oo meesha ku dhibaatootay oo toban beri isaga toban beri ku xirnaaday ayaa in badan mahad u celinaynaa annagoo suldaamiintii ayaa maantana lagu soo wareejiyey oo kana tirsan suldaamiintii ee beesha hormala marka insha allah inta jirta waa intaa howlgallada noocan ee lagu soo furinayo maxaabiista muslimiinta waxay mujaahidiinta dhowr jeero hore sidan oo kale uga sameeyeen magaalooyin fara badan oo uu haysto cadowga allah oo aan ku xusi karno magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso halkaasoo ay ka dhaceen weeraro fariid ah oo ugu dambeyn lagu soo furtay maxaabiist muslimiin ah oo aad u tiro badan kuwaasoo ugu dambeyn sidan oo kale loogu wareejiyey ehelkooda mahadsanida wyman wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqaani maxamed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe heshiis buuxa ay kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee daawud iyo mobleen oo ka wada tirsan beelweynta abgaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada balcad ayay wilaayadaas sidoo kale diyo u kala wareejisay labada beelood beesha daawud ayaana wareejisay diyada afar qofood oo laga dilay beesha mobleen halka beesha mobleen dhankeeda ay wareejisay diyada laba qofood oo laga dilay beesha daawud hoggaamiyayaasha labada beelood oo goobta ka hadlay ayaa kala wareegay diyada iyagoona sheegay inay heshiiyeen mahadcelin ballaaranna u jeediyey wilaayada islaamiga shabeellada dhexe annagoo ah beeshii mobliin ismacaan gaar ahaan yabadhaalo mobliin annagoo wareejinay laba nin diyadooda oo lacag dhan toddobaatan iyo laba kun waxaan walaalayn ku wareejinay daa-uud laba nin oo xaggeena jirtay ayakana waxaan kala wareegnay boqol afartan iyo laba kun oo afar qofood ahayd marka waxaan leenahay insha allah duu leeyidhaaho gogoshan waxaa noo dhigtay wilaayada islaamiga gaar ahaan degmada balcad annagoo ah beesha moobleen walaalahayn beesha daa'uud ayaan muddo dhibaato ay naga dhex taagneed hadda walaayada ayaa gogol noo dhigtay marka waan heshiinay magtii yaan isku lehenna waa kala qaadanay ee walaalahayn daa'uud waxaan u wareejinay toddobaatan iyo laba oo ah laba qof diyadood annagana waxaan kala wareegnay boqol afartan iyo laba kun oo ah afar qof diyadood annagoo ah beeshii iyo walaala awdig moobleen waxaa wareejinay laba qofood oo daa-uud ah diyadood annaga iyo walaalahayne waxayna kala dhex maray degmada balcad walaayada islaamka sharafta leh aa noo dhigtay gogol beriga aan ku kala baxnay ununkoo walaala ee gacmaha ishaysano aan ku kala tagnay annagana boqol afartan iyo laba kun afar qofood diyadooda aanu lagu wareejiyey aankoo ah beesha daa-uud waxaa gol noo dhigay walaayada islaamiga oo shabeellaha dhaxa ah waxaan ku kala baxnay walaalahayn moobleen boqol afartan iyo laba kun oo u dhiganto aan siinay oo u dhiganto afar nin aankana waxayna siiyeen toddobaatan iyo laba kun oo u dhiganto laba nin walaaya islaamkana ku mahadsan ilaah ku mahadsan walaaya islaamka kusii mahadsan wabilaahi towfiiq anunkoo ah beesha daa-uud oo anigoo odayaasha ka mid ah waxaan idaacadda ka sii dayhaa walaalahayna moobleen inaan heshiis kala qaadannay oon sida diilmaa salaan wanaagsan sabca wanaagsan isku duugnay oo walaayada islaamiga ee degmada balcad gogol wanaagsan oo heybad le noo dhigtay inay heshiis noo kala saxiixday inaan ka qaadannay toddobaatan iyo laba kun oo laba nin ah inay ayakana ku wareejinnay boqol iyo afartan iyo laba kun oo afar qofood ah aan idaacadda ka sii dayhaa walaayada islaamiga ee degmada balcad waxay noo dhigtay gogol gogoshaasoo ah lama walaalo eh oo in badan dhibaato ka taagneed moobleen iyo nimanka la yidhaahdo daa-uud walaalahayna muxuu ahay moobleen waxay nagu wareejiyeen toddobaatan iyo lama kun oo u dhiganto laba qofood boqol iyo afartan iyo lama oo afar qofood u dhigantana annakaa ku wareejina wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dadaal ku bixinaysa nabadeynta beelaha walaalaha ah ee wadadega wilaayada kadib markii xurguf ay soo kala dhex gasho waxaana heshiisiinta beelahan ay ku soo aadaysaa iyadoo deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin maleeshiyaadka riddada shabeellada dhexe ay ka jiraan dagaal beeleedyo ay gadaal ka riixayso kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo galaafaday nolosha tobanaan qofood waad mahadsantahay cabdiqani munaasabad nabadoon lagu caleemasaarayey ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkan haya xafladda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay hoolka sumaye ee magaalada jilib taas oo lagu dooranayay nabadoonka beesha sade ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmada golaha dhaqanka wilaayada iyo aqoon-yahanka dhallinyarada waxgaradka beesha sade oo nabadoonka dooratay sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid ah culimmadii xafladda kasoo qayb gashay ayaa si guud hogaanka dhaqanka kula dardaarmay inay ilaaliyaan mas-uuliyadda loo igmaday dhowr shay baan kula dardaarmayaa naqiibka cusub iyo naqiibadiinna kaleba ee meesha uu suldaanku u yahay amaama allaahi mas-uuliyadda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man tawallaa min ummati cashara famaa duunaha ummadayda ninkii toban ruux mas-uul u noqda iyo wax ka yar maalinka yowma alqiyaama isagoo laguhiisi iyo gacmihiisu saa isugu xidhan yihiin oo qaawan oo sidaasaa jahannamo malaa'igtu zabaaniyadu ay hor keenaysaa markaasay waxay sugayaan amar bay xagga kor ka sugayaan jahannamo ku rida iyo in laga furfuro nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xarkahan ku xidhxidhan ee luqunta iyo lugaha iyo gacmahaba isku xidhan waxaa ka furaya buu nabigu leeyahy cadligii uu tobankii ruux iyo wixii ka badnaa uu u sameeyey afka buuxso cidi kuma arkayse isnidaami cidi kuma arkayse ilaahay baa ku arko kaa mualica xadiidka bukhaari ina rijaala yaquuduuna fii maali illaah dachum falahum naara yowma alqiyaama dadka aad raaciyadda mas-uulka u tihiin allaha looga boqo suldaan cabdiweli oo ah suldaanka guud ee beesha sade ee labada jubbe ayaa goobta ka sheegay in aadan cali aadan ay u doorteen nabadoonka jubbada dhexe insha allahu tacaala nabadoon aadan cali aadan ayaay beesha keentay waa la isku raacsan yahay beeshana uu hooshii ee u idmata asagana uu maxaanku irahdaa ku shaqeeyo jazaaka allahu khayra jazaa nabadoon aadan cali aad oo ah nabadoonka la doortay ayaa isagana ka hadlay munaasabadda magacayga waxaa la yidhaha aadan cali aadan waxaan ahay naqiibka cusub ee u dooratay beesha sida ma dalbanin ayadaa i dalbata ilaahay waxaan ka baryahay inuu xilkaas alla ila garab gala idinkana ad ila qabataan indheergaradka iyo ganacsatada beesha sade ayaa iyagana goobjoog ka ahaa kelimaadna ka jeediyey munaasabadda ay ku dooranayeen nabadoonka cusub afhayeenka golaha dhaqanka suldaan cabdiraxmaan iyo xogayaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe suldaan shuceeb ayaa iyagana soo dhoweeyey suldaanka cusub ee ay yeelatay beesha side ee wilaayada jubbada dhexe ugu dambeyn sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in ay la shaqayn doonaan nabadoon aadan cali oo ay duubatay beesha side odayaasha beesha side ee suldaanka ugu horreeya ayaan ka sugaynay inay gobolka naqiib u magacaabaan waa idinka aqbalnay insha allah jazaakum allahu khayran waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiibka naqiib aadan cali aadan mid aan isfahno oo wada shaqayno allah ka dhigo mid beesha anfaca oo beelaha kale muslimiinta gobol ku noolna anfaca allah inooga dhigo insha allahu tacaala mas-uuliyaddiisiyaa lagu dhibay waxaadna insha allahu tacaala saacaddan laga bilaabo aada ku biiraysaa nuqbada gobolka jubbada dhexe yaad xubin ka tahay hadduu ilaahay idmo
ugu dambayntii wilaayada islaamiga gedo ayaa mashruuca kobcinta dhanka xoolaha u samaysay xooladhaqatada ku dhaqana deegaanka hatuulo barwaaqo ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka casaam carafaad deegaanka tolobarwaaqe ee wilaayada islaamiga gedo waxaa laga qiibinayaa sakada xoolaha nool taasoo lagu bixinayo xoolo lagu kobcinayo dadka masaakiinta lagana dhigayo aqniyo fuqarada iyo masaakiinta deegaanka tolobarwaaqo ayaa qaar ka mida la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid dadka fuqarada iyo masaakiinta ee la siiyey sakada lagana dhagay aqniyada ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta imaan ibraahim sheekh sahal baa la yidhaah waxaan joogaa tuulo barwaaqa maanta waxaa la isiiyey shan halaadoo geel ah waa waxaan weligay iisoo marin horena iisoo marin geelan waan dhaqaalaynhayaa insha allahu raxmaan waxaan u hayaa islaamka diinta ilaahayna in lagu koryeelaan rabaa carruurta aan ku korinahay waxaan rabaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaata gaaladana eber ka dhigta sahla garguurtana gebi ahaantiiba hala gowracaan dhihi lahaa gaaladana ilaahay ha gubahana gabaadiira islaamkana alloo guusha siiya gu iyo jiilaalba garguurtana ilaahu la gowraca gebi ahaantiiba haddayda aad bay u fiican taha waa raraynhayaa waa kaa geelana waa wataa galabta shan geel baa liis waa kan weliba kooraha wata waa kaa haddee geelaasaan rabaa galabta inaan haddee dhaqaaleeyo oon wadaha ku oon haddee dadaal dheeraada u sameeyo geelaana haddee islaamka loogu gargaarahayaa oo diinta loogu soo koryeelahayaa haa diintan waa lagu difaaci sayid xasan albi meesha joogto tuulo barwaaqal shan geel ah liisii waa mahadsan yihiin waa ku faraxsanahay gaaladana allaha jibiya gaalada allaha jibiya yahuudda allaha jibiya nasaarada allah farxadayda saf aad aan ugu faraxsanahay canin cabdilla cali imaan baa la yidhahda waxaan joogaa hadda gobolka geda garbaarey degmada tuulaburwaaqan taagan xarakatulshabaab waxay siisay soddon iyo shan neefo ariga sikadahay siisay maasha allah ilaahay waxaan ka baryaa kitaabka ilaahay kor allah ka yeela marka farxaddaydan aaday u fiican tahay arigaasna waa qaatay waana ku maasan aadaan u faraxsanahay gaala allah dumiya gaala allah dumiya muslimiintana kor allah ka dhiga weli ma soo marin intaas la siinaa ima soo marin mana arkin waana ku faraxsanahay waana adduunkayn ima soo marin taasoo kale cid ay soo martayna lama sheegi karo hadda ka hor mujaahidiinta laga helaa warkaas isaga ilaahay ha barakeeya korna allah ka dhiga gaaladina allah dumiya magacayga jaran maxamed aadan jiraal yidhaah wadankan ku noolahayna waa gada deegaanka tuulo barwaaqa wadaadaha ari soddon iyo shan neef ay siiyaan farxaddayda maasha allah khayr allaha siiya iyagana guudhi gacan buuxda allah ka dhiga gacan sarraysa allah ku dara meesha dhisku kala guusha allah raaciya cadowgooda cagta hoosteeda allah geliya anigana farxadaan dareensanahay anoo fiican siraad isaaq la yidhaaha oo jooga tuulo barwaaqa deegaankayna waana tuulo barwaaqa majaahiinta maxay siisay soddon iyo shan neef oo ari e gurigayga iigu imaaday way iigu deeqday way mahadsan yihiin cadowgana allaha ka qabta gaalana allaha jibiyo waana mahadsan yihiin guulaystayaal muslimiinta maxaan ugu duceynaa gacantooda tii sarraysa inuu alla ka dhiga cadowgana alla ka qabta kuwii guulaysta alla ka dhiga kuwii guulaysta allaha ka dhiga kuwii waaray allaha ka dhiga cadowgana allaha ka qabta saan u arkaa farxad adduun keliya xaan ba la hadlila ahay farxad adduun keliya aan la hadlila ahay mujaahidiintu way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol way salaaman yihiin wayna qeybaynta sakada xoolaha nool ayaa si toosa uga socotaa degmooyinkii deegaanada wilaayadii islaamiga ee gado waxaana maalmihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool laga qeybiyey deegaanada yaaqle iyo hereere tuur oo ka wada tirsan wilaayadii islaamiga ee gado walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madla insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu